دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka haween danyar ah maamulka somalilanna ka xidhay goobahooda ganacsiga ayaa magaalada burco ka dhigay dibadbax cabasho ah siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay ereybixinta ah isdhexgalka geeska afrika taasoo si aad ah loogu isticmaalayay shirka jabuuti shan qodob ayaa laga soo saaray wadahadallo jabuuti kaga socday dowladda federaalka iyo maamulka somalilan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho maamulka puntland ayaa gaashaanka ku dhuftay shir uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka kaas oo lagu casuumay maamul goboleedyada in ka badan ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka korona ugu dhintay gudaha dalka ruushka dalka baraaziil ayaa diiwaangeliyay dhimashada ruux oo kii saac ee lasoo dhaafay u dhintay cudurka korona xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in rag ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ay maanta askari ka tirsan dowladda federaalka ku dileen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dilka ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska suuqa bakaaraha waxaana askarigan uu ka tirsanaa ciidamada dowladda si gaar ah qaybta booliiska ragga dilka geystay ayaa u suurto gashay inay ka tagaan barta ay ku qaarajiyeen askarigan magaalada muqdisho ayaa waxaa si joogto ah kaga socda weerarada ka dhanka ah askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha wararkii muqdisho ayaan ku guda jirnaa wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar askartan oo ay tiradoodu ahayd ilaa afar ruux oo mid ka mid ah yaheed haweenay ayaa ka soo goostay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyagoona isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee banaadir ugu horeyntii waxa ay sharaxayaan waxyaabaha ku dhaliyay inay isaga soo baxaan dowladda federaalka iyo waxyaabihii ay kala kulmeen maamulka islaamiga ah ee banaadir axmed maxamed cisow nuur oo loo yaqaan axmed eeladay waxaan ka imaaday macnaha ciidanka ka qortay buuliburta buuliburta shay xamalana lagu soo wareejiyey laba kun toban iyo afarti bishii toban iyo koowaad shanteedii muqdisho waxaa imaaday laba kun toban iyo sagaalka bishii saddex saddex iyo tobankeedii qayb kale todoba iyo labaatanaad guudada shanaad howlgal aniga hal maraan aaday oon ka howlgalaya gobolka hiiraan wallaahi dhibaatooyinka haysto waxaa waaye dhibaatooyin oo iska fara badan oo macnaha inta aan ku jiray macnaha wax salaad e male wax soon e male wax kastaba iska tiriya xaggaas horta waxyaabaha lagaga sheegayay iyo waxyaabaha kala kulma wax iskaga dhow maahan dadkan waa dad islaan waa dad walaale eh waxay ku soo dhoweeyeen weji furnaanasho iyo ilaah kumuslim deeso islaamnimo ay ku jirto maantana wallahi ku baracsanahay waxa lagaga sheegayay shalay iyo maanta waxaan kula kulmay waxa islamaa sidaaaa lay soo dhoweynay magacayga istacaana cabdisalaan axmed cabdi sheekh cumar ka yimid degmada gorceel khaasatan xerada arkow marka hore waxaan ka raacay degmada daynile xerada cusbaale marka kolley si wax lagu sheegay sidee eela noqotay ee isyeeloweysay markii aan arkana inaan waddo qaldan aan dhexda uga taaganayna go-aan waxaan qaataa inaan kasoo tago oo aan ka tooba keeno wallahi horta xaalkayga alxamdulilah aad iyo aad ugu faraxsanahay si aan u maleeyahay iyo se eela noqotana waa haweeney maalin ay kala tahay waa dadku waxay ka aaminsan yihiin qofka dhinacan si aada inuuba nolol kusoo laabanayn marka si islaamnimo ku jirto aaan ku jirto diiniyan ku jirto si fiicanaa nogula soo dhaweeyey sidoo kale waxa ay fariin baaq ah u direen askarta kale ee weli ku howlan la shaqaynta maamulada dalka ka jira ee la shaqeeya ciidamada shisheeye ee dalka ku jooga xoogga wallaahi waxaan leeyahay kolley hadda uun waa ilaahay markasta toobakeenka uu furan yahay inay ka tooba keenaanaan rajeeya wallaahi anigoo ninka caqligiisa qabo maanta caqlila in manaha xagga sharca islan aan lagu dhaqmin sharcada intoo jirtaan sheegi lahay ee walaalahay manaha islaamka ay kusoo agdhawaadaan ciidamada ka soo goosanaya dowladda federaalka ayaa aada ugu soo badanaya wilaayaadka islaamiga ah halkaas oo ah alaaba si wanaagsan loogu soo dhoweeyo sida iyaguba sheegayaan iminkana burco haween danyar ah maamulka somalilanna uu ka xiray goobahooda ganacsiga ayaa magaalada burco ka dhigay dibadbax cabasho ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac maamulka somalilan waxa uu marsi horeysay fasaxay qaadkii ka imaan jiray etoobiya oo awal uu u joojiyey sababo uu ku sheegay in uu ka hortegayo faafitaanka cudurka corona hase ahaatee waxaa weli xiran dugsiyada qur-aanka kariimka iskuullada iyo jaamacadaha dadkii macalimiinta ahaa iyo kuwo kale oo goobo ganacsi ku lahaa agagaarka xarumaha waxbarashada oo ardaydu ay wax ka iibsan jireen ayaa waxaa la soo deristay xaalad dhanka nolosha ah oo adag magaalada burco waxaa isu soo bax ka dhigay haween maqaxiyo yaryar iyo goobo kale oo ganacsi oo waxyaabaha ardaydu danaynayaan lagu gada ku lahaa meelo kaabiga ku haya goobaha waxbarashada waxayna sheegeen qaarkood in guryihii laga saaray maadaama aanay kirada bixi karin iskuullada dowladda waxa bulshada wax ku iibisaaye hooyooyinka wax ku iibiyaa way fara badan yihiin saaka intayadan halkan ka muuqata waxa soo saaray kiradii guryaha ayaa nala ku yeeshay ninna afar bilood waa naga sugi waayey annagu nolosha waxaan ku ilaalinaynay ubadkayaga ku daryeelaynay hadday kira tahay hadday raashin tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay halkaa iskuullada hortooda waxaanu kala soo baxno iyo xooggayaga kagana asturnayn dowladda iyo cid kaleba baahi kasta oo timaada kaga asturnayn iminka siday og tahay dowladdayada iyo caalamku ogyahay halkii aanu nolosha ka soo saaraynay ee aanu bulshada kaga haynay iyo ubadka kaga haynay dadka buka kaga haynay dadka waalan kaga haysanay ee kaga asturnayd waa la xidhay muddadii afar bilood bay maraysaa albaabadaa noo xidhan reer kuma garaaci karno heer waliba waxuu leynaa covid neyteenka nagala taga oo kala durku albaabadii waa la xidhay xidha waa dad danyaro oo awalba aan haysan dhaqaale badan waxayna nolosha qoysaskooda ku maaray jireen wixii ka soo gala ganacsigooda maalinlaha ah haweenka qaar waxa ay sheegayaan inay haystaan carruur yaryar islamarkaasina dad cuuriyaan ah xaafadaha u joogaan afrciyaale iyo aabbahood oo indhala ayaan ku korinaya quraaca yar ayaan uga soo saari jiray iyo iskariinka nusa saacaha wataasoo xanuunku annagu aad iyo aad noo naafeeyey si weyn ayuu noo naafeeyey sidaa weliba waxaa nagu dul jooga qolo ka soo qaxday iyaduna carabaha oo aan hoy haysanin waxana sidanin ayaan sidaa weliba haddana ku hogagelinayay dulsaar baanu ku nahay alaankanaanu dulsaar ku nahay saddex sannadood baanu joognaa iminkana dee waxaabaan helay covid nineteen oo reerey dulsaar ku ahayeen baabayoomkii ka soo xidhmay oo guryihii laga saaraya kiradii baa guryihi baa laga saaro alaabtii baa dibadda loo dhigay reerihii annaguna awalba meelba maanu haysan jahaba maanu haysan guri kiraa baan ku jiraa waxaan soo saari jiray masaariifta guriga kirada ah carruurta iskuulkooda qaar baa xitaa jaamacad ii dhiganayey markaa waxaan waan ka soo saari jiray waan bixin jiray iminkana intii kiradii waa laygu leeyahy oo kiradii ma bixinin horey issoobax kale oo cabasho ay ku muujinayaan waxaa magaalada burco uga dhigay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah markana jabuuti qodobo dhowr ah ayaa laga soo saaray shir dalka jabuuti uga socday dowladda federaalka iyo maamulka somalilan guddiyo ka kala socday dowladda iyo maamulka somalilan ayaa xalay heshiis ku kala saxiixday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti heshiiska ka hor waxaa lagu kala yaacay shirka markii labada dhinac ay isku garan waayeen dhowr qodob sida uu sheegay wasiir ka tirsan maamulka somalilan wax ilaa imika soo baxay oo la taaban karo oo aan kuu sheegaa ma jiro wadahadalkii wuu socday maanta wuu istaagay markay ahayd caawa fiidkii markay ahayd maqribka hortiisii lixdii oo rubucla waxaanu isku taagay markaanu aragnay qolooyinkan koonfurta labadeedii guddi annaguna guddi dee soo diyaargarooday baanu ahayn ayaguna aynaanay diyaar ahayn saddex cashaanu jiitamayey wadahadalku wax brogress ah ama horumaraanu gaadho hagaagsanina ma jirin waxaan u arkaynay inay had iyo goor jiidayaan hadalka oo aanay naftoodana kalsooni ku qabin inay go-aamo gaadhaan dabeed adigu atlas ugu dambayn galabta lixdii rubuc waanu ku kala kaxnay shirka waxaana kalifay arintii ahayd hawada mucaawanooyinka inaan la siyaasadayn ayaa waxay waxaanu anagu soo jeedinay mucaawanooyinka donarskeenu u wada tegaynaa qayb baanu ka ahaanaynaa wixii la bixinayo waana qaybsanaynaa waana ogaanaynaa aanu goobjoog ka ahaan wax layna siinayo goobjoog ka noqon maysaan bay dhahay annakaa soo qaadayna wixii aanu leedihiin ama aanu damacnaan annakaydin siinayna marka qodobkaasaanu isku mari weynay shisheeyaha shirkan soo abaabulay iyo dowladda jabuuti ayaa xoogga saaray in shirkan qodobo laga soo saaro waxaana ay isku keeneen dhinacyada wadahadalku u socday dhowr qodob ayaa laga soo saaray shirka waxaana ka mid ah sidii loo sii wadi lahaa shirarka u dhexeeya dowladda iyo somalilan in la meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey ee aanan weli dhaqangelin waxa ay soo wada saareen labada dhinac ee kulanka lahaa guddiyo ka wada hadli doona arrimaha ay isku haystaan wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa saxaafadda u akhriyey qodobada shirka ka soo baxay shantaa qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexannay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wadahadal u maahine wadahadal midho keenaya taas waxaa ingiriiska lagu idhaha conducts code of conducts qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd confidence buildingii bay qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo soomaaliya iyo somalilan ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragta insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayoo wixii ay soomaaliya ay lahayd somalilan iyo soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayoo aan dadweynahaynii u gaadhsiisanaa u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda iminkana waxaa idinku soo maqan warbixin waryaheena cabdifitaax filibiin uu ku eegayo siyaasi soomaaliyeed oo ka hadlay eray bixinta ah isdhexgalka geeska afrika taasoo si aad ah loogu isticmaalayay shirkii jabuuti dor xasan sheekh cali oo ah falanqeeyo ku sugan magaalada muqdisho soona bartay amniga iyo siyaasadda ayaa isdultaag ku sameeyey ereybixin halis ku ah madax bannaanida soomaaliya oo ay madasha shirka jabuuti kusoo hadal qaadayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka ugu horreyn waxa uu ka warramay qaabkii loo isticmaalayay guud ahaan ereygaas iyo gaar ahaan farmaajo horta ereygan isdhexgalka luqada ingiliishka waxaa lagu dhahaa integration ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo safiirka maraykanka ayaa aada u isticmaala isdhexgalka aba ugu horreeyo aniga masalan madaxweynihiin ha ugu horreeyo oo aad yani markuu markuu rabo inuu sheego isdhexgalka aniga isdhexgalka biso iska dhaha moogii wax uu uga jeedo ma sheego adduunyaduna siyaabo badan waxay u samaysaa isdhexgal u samaysaa wadamada qaarkood isdhexgal waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqan qaar waxay u sameeyaan isdhexgal diimeed wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu dhankiisa ereyga isdhexgalka u sharaxay dadkiisa abi dadkiisa u sharaxay asiga wuxuu uga dhigay in soomaaliya iyo etoobiya laisku furi doono badaha soomaaliya isticmaali doonaan soomaaliya usoo shaqa tegi doonaan laakiin anaga madaxweyne farmaajo weli nooma sharxin marka ereygan wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu doorashada hadda khudbadda hadda u dambeysa kala fadhigii toddobaad madaxweyne farmaajo just waa soo hadal qaada wuxuu dhahay isdhexgalka annagoo ilaashanayna u dhahay madax banaanideenna marka madaxweynaha waxaa la rabaa intaas ka badan inuu sharaxo haddii uusan asaga una sharaxi karin na waxaa la rabaa inuu soo saaro ido statementi ah dadka markaas anaga u sharaxayna erey bixinta isdhexgalka waxay safiirka maraykanka ninka la yidhaahdo yamamoto uga dhigan tahay in malaayiin etoobiyaan ah ay deegaan ka dhigtaan qaybo ka mid ah soomaaliya maraykanka ninkan oo dhaha yamamoto wakhti dheer jabuuti safiirow ka ahaa jiray etoobiya safiirow ka ahaa jiray haddana soomaaliya safiir ka yahay wakti dheer waxaa la sheegay oo laga joogo labaatan sano inuu qabay wax la dhaho integration in la sameeyo integrationkaas marka asaga yamamoto wuxuu u yaqaanaa sida dadka qaar ay leeyihin oo meelaha qaar lagu soo qoray wuxuu u yaqaanaa wuxuu leeyahay etoobiya dhulka destiny ayaa ka jira etoobiya dhulka dadka iyo dhulka ayaa waxaa kala badan dadka aan sida aad la socoto etoobiya shan milyan oo etoobiyaan ah ayaa gudaha etoobiya waxay ku yihiin internally displaced persons waxa la dhaho dadka gudaha ku kacay dadka aniga camal meelo joogo ay dhahaan dadka meelaha coosh cooshka inta degan magacood waxaa la dhahaa barakacayaasha ethoobiya gudaheeda gudaheeda waxaa barakac ku ah shan milyan oo dada oo qofka ethoobiyaana meel istaaguu la-ay marka waxay marka ninkan wuxuu ku leeyahay ethoobiya dhulka iyo dadka ayaa waxaa badan dadkaa badan soomaaliyana wuxuu ku leeyahay dhulka iyo dadka dhulkaa badan oo weyn dad ma joogo marka wuxuu ku leeyahay inta laysku daro ha laysku baalansi gareeyo si dhulkan soomaaliya ay dadkan ay u- uga faa'iidaystaan siyaasi xasan sheekh oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxaa kaloo uu qiimeyn ku sameeyey khudbaddii uu madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ka jeediyey shirkii jabuuti madaxweyne farmaajo khudbadiisii haba yaraatee wax macno leh oo la taaban karo oo boynti ah oon dhahna madaxweynuhu shirki waxaasoo exactly ka sheegay oo hadday tahay sidii loo midoobi lahay oo hadday tahay dhibaatadii laga hadlay oo hadday tahay futureka wixii la qaba lahay waxba ma sheegin yacni w- markaasaa wa- waxaa dhacday dadka oo oo khudbadiisa danaynayay oo ka dhex raadinayay elements iyo dhuux ay kala soo baxaan hadday yihiin reer waqooyiga oo raba soomaaliya inay isku soo laabato iyo soomaalida arinta arrimaha siyaasadda danaysa midkoodna kama dhexelin khudbadda madaxweyne farmaajo kama dhexelin wax nuxur ah oo macno leh oo la dhaho allaylehi madaxweynuhu saasuu sheegayo khudbadiisu macnahaasay xambaarsaneed kama soo saarin waxaa ku soo haray ee ninkan etoobiyaankaas ee siga iska caadiga ah asugu soomaali waxa ka hadlaya ka dhexeeya kama hadlin asugu wuxuu ka hadlaya ethoobias interest oo ah etoobiya sidii ay meesha inta leesu keeno badda soomaali u isticmaali lahayd maraykanka iyo etoobiya ayaa wada qorshe la doonayo in lagu dhakro ummadda soomaaliyeed islamarkaana xabashida u sahlaya inay si fudud ku qaataan waxay soomaali usoo dagaalamaysay muddo ku dhow laba kun oo sano oo ah dalkooda diintooda iyo dhalashadooda xubinta ganacsiga iyo warar kale ayaan soo wadnaa laakiin iminka puntland ayaa diiday shir uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dhowaan ku dhawaaqay shir uu ugu yeeray inay kasoo qayb galaan maamulada dalka ka jira puntland waxa ay diiday in shirkaasi ay ka qayb gasho kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka cabdulaahi cali xirsi oo ah wasiirka warfaafinta puntland ayaa saxaafadda u sheegay in puntland ahaan ay taageersan yihiin warkii ka soo baxay hogaanka aqalka sare ee ahaa in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay shir yeeshaan si looga hadlo khilaafka labada dhinac ka dhex jira shirka uu ku dhawaaqay farmaajo ayaa qaab muuqaal ah waxa uu wada yeelan lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kadibna waxaa dhici lahaa shir foolka fool ah oo ay isugu yimaadaan dhinacyada is haysta laakiin waxaa muuqata in puntland ay arrinkaasi diiday farmaajo ayaa la kulmaya cadaadis kaga imaanaya maraykanka iyo midowda yurub kuwaasi oo ugu baaqay in uu wada hadal la galo lana heshiiyo maamul goboleedyada markaana waxaa idinku soo maqan xubinta ganacsiga iyo waryaheena maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan qiimaha raashinka dalka
بداتها qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horreysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa siddeed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa milyan laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan lix boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بداتها ugu dambayntiina dad badan ayaa cudurka korona ugu dhintay wadamada baraaziil iyo ruushka maamulka dalka ruushka ayaa ku dhawaaqay saacadihii lasoo dhaafay boqol siddeetan iyo laba ruux in gudaha dalkaasi ay ugu dhinteen korona waxaana tirada dhimashadu ay gaartay toddoba kun lix boqol iyo lixdan ruux ruushka dadka cudurka oo ku dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gaareen toddoba kun toddoba boqol sagaashan ruux waxaana iminka dadka cudurka la ildaran ay kor u dhaafeen konton iyo lix kun oo ruux dhanka kale baraaziil waxaa karoona saacadihii lasoo dhaafay uu ku dilay dad aada u badan dowladdu waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay kun laba boqol lixdan iyo sagaal ruux oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay u dhintay korona waxaana cudurka uu soo ritay dad ka badan soddon iyo laba kun oo ruux tirada dhimashada dalka baraaziil waxa ay gaartay afartan iyo lix kun shan boqol toban ruux warkiina dhegaystayaal waa naga inta idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeen